kulan ballaaran oo ka dhacay degmada galcad ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa waxaa isugu yimid waxgaradka nabadoonnada ganacsatada iyo dhallinyarada kasoo jeeda beesha waceesle ee degta wilaayada islaamiga galgaduud kulankan ayay beeshu ku shaacisay inay u diyaargaroobeen sidii ay uga hortegi lahaayeen duulaanka kooxda ridada soomaaliya ay kusoo qaaday deegaanada ay beeshu ka degto wilaayada islaamiga galgaduud sidoo kale beesha ayaa soo bandhigtay ciidamo fara badan oo hubaysan kuwaasi oo ka dhashay beesha waceysle loona diyaariyey inay ka hortagaan cadowga duulaanka ah haddaba kulankaasi kadib waxaa kasoo baxay bayaan ay soo saartay beesha waceysle waxa uu u dhacay sida tan ujeedo anigoo ku hadlaya magaca beesha waceysle oo degta gobolka galgaduud gaar ahaan degmada ceeldheer iyo degmada galcad waxaan horay u qaadanay ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana diyaar u nahay inaan difaacno annagoo wax badan ku haysana deganaan iyo xasilooni sidaa darteed waxaan cadday haynaa arrimaha soo socda lamber kow qabiil aan ku duulaanahay ma jiro lamber labo dagaalkaynu inuu ku aadan yahay gaalada iyo cid kasta oo soo raacda lamber saddex waxaan fariin u diraynaa beesha gobolka galguduud qayb ka mid ah degta iyo gobolka hiiraan qayb ka mid ah inaysan u noqon gaalada garab iyo gaashaan dibna ay u fiiriyaan diintooda iyo dadnimadooda kuna ajarmin dhagarta cadowgooda gaalada ah ugu dambayn waxaan fariin u diraynaa kuwa naga dhashay oo beesha reer waceysle ka mid a ee abaabulka ka wada magaalada muqdisho caaradkooduna uu soo gaaray degmada cadale waxa aada wadiin inaad ka waantowdaan annaga wax dhib ah nama hayaan waxaan haysanaa nabadgelyo iyo nimco fara badan dhibna waxaa noo ah waxaa aada wadiin oo ah garab iyo gacal in laga yeesho gaalada waxaad horay isugu daydeen soo duushateen etoobiya ayaad nagu soo hogaamiseen asaad dadkii iyo dalkaynii ku dudumiseen awood gaalo ood soo wada lahaydeenna idiinma dhinayn waxaa kale ood og tihiin wixii idinku qabsaday degmada ruunmidgood intaasoo dhan jab iyo hasiimo ayaad kala kulanteen hadda kama awood badnidiin kamana diin fiicnidiin sidii hore waxaa idiin sheegaynaa hadda inaad ka waantowdaan diintiinnana aad dib ugu laabataan haddaad ka waantoobi diidiinna waxaan diyaar u nahay inaan iska kiindhicinno idinlana dagaalanno wabilaahi towfiiq intaa kadib waxaa halkaasi ka hadlay nabadoon xaaji roog oo ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonnada beesha waaciisleh guusha waxaa iskale allaah iyo inti raacday oo rumaysay waxaan leeha marka ummadda soomaaliyeede waxa la dagaayo waa adinka waxa laydinka leexiye waa diintii nebi moxamed ma nebi moxamedaan rasuulkiinni ahayn ma diintiinaan islaam ahayn nebi moxamed miyaa gaalo heshiis la ahay waa maya nebi moxamed ilaa adduunka ka taga gaal qoorta u ka goynaya nin kastoo muslim ahoo beriga iimaan sheeganayana waxaa ku waajiba gaalkii ka soo baxa qoorta inuu ka gooyo maayna inuu xeelad iyo dhexdhexaad la samaysto xaquma lahan diinta islaamkuna wada caday maraysaa waxaa nagala rabaa baraa'adii nebi ibraahim iyo teertolkii ay ka qaateen gaalo inaan inaguna ka qaadanno maxay ahaaday qad kaanad lakum uswatu xasanatun fii ibraahiima waaladiina macahu id qaaluu liqowmihim inaa buraa'u minkum wa mima tacbuduuna min duuni illaah kafarnaa bikum wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu walbaqdaau abadan xataa tu'minuu billaahi waxdah waxay taagan tahay nebi ibraahim iyo reertolkii baraa'ay ka qaateen gaalo soomaaliya waxaan lehoon u diraynaa oon fariin ugu diraynaa gaaladu dhalarogay idiin keeneen diintiinna inay idinka bedelaanay idiin keeneen dheef dhalanteeda hoosunu ku duran tahay idiin sheeg keeneen waxay idiin wadaana male meel cilaah idinkaga tegi doonaan kuwa hadda halaagsamana aakhiro naaray jiraan oo kutubka ilaahay ka hor yimid oo dagaalamayo gaalada garabsiiya baaqiguna wax ma teri doonaan waana ognahay mahay joogaan waan wada aragnay waxaa waaye hal xabano sooma socdaane dudin cidla ay wadaan hadda ka hor markay yimideena gacanta loo taagay etoobiya walaalahaynoo soo dhowaada niman soomaaliyeedaa wada halkaanaa lagu soo dhoweeyey waa la ogaayo ayagoo xabsigaa ka buuxaanay kor intugu xidheenay ka carareen halkaan markaan sii soconno hooyooyinkii la socda mid walba waa oyday asaa la yidhi war etoobiyay magantaa miyaa beriga ilaahow magantaa aan dhihi jirin xaybagan ka ogtaa budbudaa la tegey meel cidlaa cidlo qiyaamo yaraa dhacaya cid cid u kaalmayahe male markaasaa inta laysii bidaa waxaa la yidhi war dowladda xasan sheekh waa tasaanay ummaddi u gashay waadna u jeediin etoobiyaankiina kuwii murtadiinta ayba waardiye ka dhigteen ayagiyaa dhufays galay cabsida haysa markaasaa waxaa la yidhi war dowladdii xasan sheekh damiirlaayey dabaalka shisheeye difaac ka dhigtaay markay durugtana warshaaqa degtaay maha warshaaqada budbud ma dhaafaan degaankii waxaa isla hor udumisay dagaalka shabaabka sooma daydaa habeenkiyaa la garaacaya waa wada dhuubana shabaab shabaab habartirii soo safrisa waa shabaabasaa la xiraya waa tabardarri intay ka gaareen horta ummaddu hawaano qaadataan leenahay khaasatan reer wacaysle annagu dad muslimiin aan nahay ummaduna lama leh waayo laba wado midda ku dhex jirtana waa munaafiqiin ummad jihaad u taagan oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii wadaday mareen mareen gaal inay madaxa ka gooyaan diyaar u ah iyo mid gaala oo cadowgu ilaahay oo ku tukaan inuu dumiye rabo labadaas le waaye iyo munaafiq muslimiinta ku dhex jira oo dhahayo garabkiinaan taagana garabkiinaan taagana oo kuwa ilaahay noo sheega wa min annaasi man yaquulu aamanaa billaah wa bilyowmi alaakhir wamaa hum bimuuminiin حين كوهين يقادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إلهي بي قيامين يا مسلمين تي قيامين يعني إيمان بأنا هي شيئا يعني وعيس لو حاكقوا عن جهاد في سبيل الله إنه قالوه نفتي سيمال كي سهروه أو بحوه إلى من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله بأن قال الربع إلا يسكف فردي دينتين ومسلم سال لقوا هذا وادي دي دينتين وحن لنا هاي قالوا هنقوا أجر مننا سكراتاتهن حسن قرقور تقلقالدين لنا كدع مهين جودة وبحين هذا بأنتها مهين لله فردية أنقوا مال والبواعة تري دونتان قالوا ما جرتوا هذا كوا ويستغانين هسكوا بابهنا وعيسنا وعو ديارويها نفئي مالنا وكتب إلهي كبحيو أيو ديارويها وحن لها هاي قبلي soomaaliyeed oo ku soo gebangabaynaya nin baa gabar u dhadaystay intuu tago yiri walaasheey waa ku jecelahaye bal isoo fiiri waxay tiri nin hadda guur looma soo jeedo dalkaynoo gaal joogo nama anfacayso ninkii aa ka sheekeeya wuxuu yidhi xalay baa dariiq dheer maroo loogu dega suuqa gabardhaa bad fuushaan u tegay hodan duleedkeeda xodxodaan dafiri waa anigii dama awaalnaay waxay tiri haddaa dooranow run iga doonayso dumar baan ahoo waa aqaan rag iyo dooqii waxna kaama diideen haddaan gaala didinaaye dawaaqiidka soo duulay ee diinta nagu haysa haddaan gowrac lagu duugin oon laga dul geeraarin damaca guurka igadaa qalbigu way damqanayaa wuxuu yidhi waxaan idhi dareen baa ka dhacay dunida qaarkeed dawaaqiidka soo duulay ee diinta nagu haysta haddii gowrac lagu duugo ee laga dul geeraado adigana dalxiis kuu wadee dooni kula raac daariye hargeysiya haddaad harar dawaafayso inifdiya haddii gaal dega iyo daalim laga waayo sow deeqaluulee qalbigu nooma wada diiro marka waxaan leehay dalka soomaaliya aygaaba gaala ka wada socotaae waxaan leenahaa soomaaliya oo dhan kaca dulliga iska erya dawaaqiidka iska raacdeeya waman lam yaxkum bimaa ansala allah fa ulaaika hum lkaafiruun ninkaan kutubka ilaahay wax ku xakumna waa gaale mahad aragtiin faktuluu dila ayaan leenahay muslimiintana kor allaha ka dhigaan leenahay muslimkuna waaba guulaystay waxaan ku gebangabaynayaa gaaloy mahad ka talisaan noo sheega war gaaloy intaad joogtiin adinku halkaad joogtiin ma shayaadiin jin baalalkii ku jirto badaha ku dhex jirtaatiin war dalkaa waxba kuma lihidiina isaga baxa allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi kelimaad ka jeediyey odayaasha dhaqanka beesha wacisle ilaahay baanu mahad celininaa mahaddaasoo meelay ka bilaabata meel ku dhammaata aan lahayn beelaha wacaysle ee ka tashanaya arrimahooda maantay taagan cadowga waxaawahay maantay ridada cusub ah ee uu hogaaminayo xasan gurguurte hadda ka hor ummaddan waa baabi'iyey uu ka dhashay qabiilka uu ka dhasho wacaysle yidhaa waa baabi'iyey hadduu baabiye colaad buu gelshay ama mar ahayn oo laba ahayn ayuu ku baabiya asagoo kusoo kusoo qunsaday etoobiyaan haddana beelo kaloo soomaaliyeed ayuu baabi'iyey sida beesha gaaljecolo ka dacwo ah dhulkooduu baabaashay colaad buu gelshay dadkaasoo ka dacwo ah innaguna waxaan leenahay ha ka waantoobo ha ka waantoobaan leenahay ummadda baabi'iskeeda iyo colaadeeda hadduu ka waantoobi waayana waan la dagaalamaynaa insha allaahu intaasana kusoo gebagabaynaa insha allah waxay la tahay maantay wacaasle beertan waa isugu yimid beenbeena uma imaan dhedhelna uma imaan waxaa u yimid barnaamij ka jira xamar oo lasoo abaabulaayo annaguna waxaan nahay beeshii waceesle ee guri waqooyi waxaan rabnaa maantay warkayna inay wax ku dhistaan maqlaan dhagaystaan ayaan rabnaa hadday wax ku dhisan waayaan ay maqli waayaanna haddii ilaahay idmojab iyo halaag ay hore u soo mareen ayay la kulmi doonaan waana arki doonaan insha allahu tacaalaa anigoo ku hadlaya magaca waceesle odayaasha waceesle ka mid ah qaas ahaan odaga odayaasha marooyin ahna waxaan u sheegaynaa inay ka waantoobaan waxyaabaha ay wadaan oo abaabulka ah inay ka waantoobaan ayaan u sheegaynaa hadday ka waantoobi waayaanna waxay la tahay ayagoo intaas ka awood badan ka xoog badan etoobiya wata ayay ku jabeen dadkoodii iyo dalkoodii ay baabi'iyeen wixii u dambeeyeyna waa la ogaay jab iyo halaagay kala kulmeen waxaan leenahay maantay waxa ay wadaan ha ka waantoobaano hadday ka waantoobi waayaana jab iyo halaagay ay kala kulmi doonaan waxaasla maanta waa u jeediin waa hubaysan yahay waa soo diyaargaroobay waxuu diyaar u yahay inuu la dagaalamo cid allaale cidda u soo socota dhulkooda nabadgelyadu ka jirto wanaaggu ka jiro diinka islaamkuu ka oogan yahay ninka inuu dudumiyo raba nabadda inuu dumiyo raba oo intaasoo dhanba inuu baabi'iyo raba oo waceeslaha maanta joogaahu aad u wanaagsan yahay ninka inuu ka burburyo raba ninkaas ha ka waantoobo hadduu ka waantoobi waayana diyaaraan u nahay hubkaynaan soo qaadannay haddaan odayaasha nahay haddaan dhallinyarada nahay dhammaantaynma diyaaraan u nahay ha ku talagalaano inay la kulmi doonaan hoog iyo halaag inay la kulmi doonaan ku talagalaano waxaa la rabaa walaalayaal nimcada aan haysano og tihiin rijaalan wa nisaa'an aad ka warqabtaan aa la rabaa waxaan u malayhaa dadkaan inaan loogu sheekayhayn inay waxaa weeyaan maanta waxa ay wadaan xasan gurguurte iyo waxa waxaa weeyaan hoos yimaade inaysan dadkaan waxa ay u galan aysan jirin oo sharaftoora iyo qiimahoora maanta inay dhulka geeyaan ay rabaan rijaalan wa nisaa'an loo sheegi maayo dad loo sheegaayo hadduu jirana meel kalau jiraa heer galcad iyo heer ceelleer waa ka warqabaan waa la ogaay intaas kadib waxaad ogtihiin xasan gurguurte gaalada soo marta wadanka ee madaxweyne ka naqatay qofku sidiisaba qof mar hore diinta ka xuub siibtay maanta waxa uu wada waa gara karnaa waxaa la rabaa walaalayaal marka nin waxaa weeyaan habar bakhtiday ee ku dhimata sagaashan iyo lix intaasna gaalnimo hogaaminaysa iyo tagay sujuud sujuude waxa uu waa gara karnaa ilmaha umoo meesha la keenana wacisla waxaa la rabaa inuu u diyaargaroobo ana iska dhiciyo waxaa weeyaan cambuula waxaa weeyaan carab saara waaye inay carabka maryaana la rabaa carabka inay maryaana la rabaa waxaa weeyaan cid kastana ilaahay waxaa weeyaan qur-aankiisu wuxuu noo sheegay gaalada kuwa kuu dhow naga bilaab marka wax la dilaayo qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaari waxaa mahad iskale walaalaha cadowgooda aqoonsaday inay yani maaragtay dhibaatada ay ku soo wadaan inay maalin walba ugu yimaadiin ee dhulkooda ay ku gumaadaan ee ilmahooda ilaah saliijiyaan waxaa waaye ilaah idinkiisa meeshaan xulufadu waa timiday tala shaydaan waxaa u jawaabaysa tala muslin ayaa u jawaabaysa waxaan idiin sheegaynaa nimankiina ridada ahaa oo meeshaan ilaahay idin yimiday oo ceel hareeri jabkan ogay ku soo qabsada ayagoo rida ah oo dabadhilifya ahoo wacaysla waxay taraayeen hal maalin may ilmadhiino kusoo bidbideen ayagoo wixii etoobiya la dagaalami rabay oo toban raac u gadaal taallo aan raac daqiiqadahoo la soo diray ay shan daqiiqo celi waayeen soo cararay galcad cawadi soo hoydeen maalinkii etoobiya inta ka mareenna etoobiya waxaa weeye gasadaan xumaydoo ku jirto dameerahaa ilaa idikiisa subxi dambay waa guuraa tiri ayadoo la leeyahay maha lagu haslasho asay asay dhabahaas gashay horta dadkaanu inuu dad aqliga la-yahay etoobiya gasadaan ku jirta ee idiin xiraysan adikoo wacaysla mugaad inya aroortiin aad dadkiina ku faafaysiin maxaad ugu faafaysiin etoobiya maxay idinla faafi weyda maxay hal iyo nirig u naqo weydeen maxay maa tagtay inla tegi waaye hal nimo etoobiyaa ma dhiman dadkii aan naqinaa dhintay oo meeshaan yimidaa dhintay xawaaye oo murtidiin tahay waxaa waaye murtad xaa idinku kalifay diinaad leedihiin ummadana maxamedaad tihiin ilaahayaa idin amo hooye aabbaad leedihiin dhibaatadii nagu gaartay iyo ilmihii lagu baaba'shay iyo dadkii hortii intaad joogteen dhintay iyo gadaashisa gadaashiina wixii ka dhintay oo waa hefaysanaysan tihiin gasada laga baxshay ood wada taqaani waa ogtihiin khasaarada aad waxayslow keenteen khasaaradaas anugu waxaa waaye waa u adkaysan weynay waxaan idinka yeelaynana ma ahan haddaad noo timaadiin waxaad moogtihiin ma qabtiin ilmaha dhinnin oo xumoo ridaa xumoo taxbaha meelaas laga sheegaayo wallaahi inaysan kuwaas aynan ima sheeh sheegaysaahe cadalana iyo soo dhaafi karee rag hadday yihiin cadalaha soo dhaafaan hadday cadala soo dhaafaan oy cadalay soo dhaafeen layidhaahna wixii ku dhaca anoo odayaasha wacaysle ka mida haddana odayaasha cabdiraxmaan saleymaal ka mida ayaan maaragtay aan ka warramayaa wacaysle wuxuu ku warramaayo aana ku warramaa waxuu qabaan qabaa qod gaara uma socdo ma ogolin anugu kitaabka ilaahayaan wadanaa ma ogolin gaal waddankayna uma ogolin uma ogolin iyo nin raacsan allahu akbar wacaysle wuxuu ku ballamay oo dhabanka ku helay oo nabadgelyada uu ku helay waxaan ahayn wacaysla ma wato beriga ma wato ayadiyaa nin walba ku hadli doonaa ayadiyaa ninkii warramay ku warramay annagu qof nala ka dhacayo kor noo sido ma jirto niman islaam oo xura oo kitaabka ilaahay ku dhaqmaan nahay qof nala ka dhigaayo ma ay jirto qof nala ka dhacayo ma ay jirto niman islaama ee iyagu dawlad haysta ee si ay jecel yihiin loo maamulo ayaa nahay ma ogolin khasaaro khasaaro waa la ogyahay dhagaha waa la qabaa koofur haddii laga soo galo waa la yaqaa wadanka waxa ka dhasho waa la ogyahay budbud haddii laga soo galo waxa ka dhasho waa la ogyahay war la qabaa xiise male waxaa la ogyahay etoobiya etoobiya warka waana laleeyahay inaan ku dhacdhacmo raba etoobiya galguduud beriga horo berberay ka haysan jirta kitaabka ilaahayana lagu kiciy haddana waa kitaabkii waxa aan haysanaahu ilaahay baa noo keenay asagaan ku dhaqmaynaa gobolka aan joognaa looga dhaqmaa gobollada kalea nooga dhaqmaa waxaan weliba jecelnahay soomaaliya inta ay joogto inay nooga daydaan ay ku dhaqmaanna waa rajaynaa ilaahay baan ka rajaynaynaa war nimanka laga sheegaya cadale shala maahayna dolaraad la keenay ee aan maqanay oo laga kala siibtay oo nimanaan hadda heer hebel waaya aanaan lahayn ka siibteen ayaga mihii looga tegey waxa loo wado waa habartood beertoodi geeloodi waxa loo wado in la gubo la rabo waa ayadaas annagu waxaan idiin sheegaynaa ma kacsanin waa nabadaan nahay laakiin haddaan isdhahno waa laydinkaga daraa wallaahi wacaysla beriga wuxuu u joogaa xarodheere bood meesha la yidhaahdo burkulan meel walba waa u jooga welibaa niman hiraa lahaa nala jira hadda oo hadda hebel iyo hebel ana lahayno ayaguna ku dhaqmo kitaabka ugu dambayntii kulankii beesha wacaysle ay ku yeelatay degmada galcad waxaa kelimad ka jeediyey suldaanka guud ee beesha wacaysle suldaan daa'uud maxamed xasan beelweynta wacaysle ee degta gobolka galgaduud ee maantay iskugu timaaday makaankaanaan hadda joogno beesha wacaysle maantay waxay iskugu timaaday meeshaan maadaama ay yihiin dad muslimiin ah diinkooda inay difaacdaan diinkoodii baa lagu soo duulay dalkoodii baa lagu soo duulay niman dabadhilifyaal ah ee ilaahay shareecadiisii ku gatay baasayar amanan khaliilan ku gatay ee dalkooda ku soo duulay inay iska celiyaanay meeshaan u yimaadeen go'aannana waa la kala qaatay sidaad waxawahay go'aannada ugu kala qaadateen aad u soo qaadateen hubkiinnii oo naf iyo maal aad ugu diyaargarowdeen runtii waxa weeye maantay inta muslimuhu waa u jeedaa waxaan leenahay marka jasaakum ullahu khayran waxa waaye ha la dhaqaaqo wax ciribta dambana waxaa iska leh dadka muuminiinta ee muslimiinta ah dadkuna laba wey muslim iyo gaalo wey muslimku wuxuu u diriraa ilaahay kitaabkiisa inuu difaacdo gaaladuna waxay u diriraysaa inay dastuurkeeda difaacato ay u dagaalamaysaa ummadda dhumiso ay anunka iyo gaaladuba ay noqdaan dad islamida ma gaalaan la midoobaynaa ma gaalaan la mid noqonaynaa nimayo waduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaana ilaa leey allah subxaanahu wa tacaala wuu noo sheegay gaaladu waxay doonaysaa inaan ayaka la mid noqono gaalnimo aan oo gaalnimadooda aan la galno wax kale uma socoto anunkuna diidna baan leenahay waceyslow soo ma diidin arrinta waxaan qoryaha u soo qaadannay oo maantay wuxuu ahay garcas dhallinyaro dumar iyo dhammaan akhyaaro ay u soo baxday iyo culimo owdiinba inaan diinkayna difaacno sow ma allahu akbar allahu akbar allahu akbar ballan ilaahay waxa ah inaan diinkayna difaacano oon ilaahay agtiisa ballan uga qaadnay ilaahayna waana ka guulaysanaynaa gaalada iyo dadka ay wadatan waa ka guulaysanaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo runtii waxa waaye marar badanna waan aragnay gaaladu in badan bay soo duushay deegaankan hadda meeshan goobtan aan taaganahay ay timaaday ayadoo wadata intaan ka tiro badan ay timaaday oo amxaaro wadato ilaahayna wuu bixiyey dad badanay fasahaadiyeen ummaddana hadda waxay rabaan waxay u soo duulayaan inay duleeyaan dadkayna inay duleeyaan deegaankayna ay fasahaadiyaan diintayna ay fasahaadiyaan nabad baan haysannaa beel aan isku duulayno ma jirto mahaan rabna aan tegi karnaa oo ilaahay kitaabkiisa uu ka shaqaynayo beelaha muslimiinta dhammaantoodna walaalo baan nahay oo ilaahay kitaabkiisa uu ka shaqaynayo esal horena waad ogeedeen waxaan ku jiri jirnay hadda waxay rabaan marka in loo celiyo marka halaagii aan soo marnay inay dib noogu celiyaanay rabaan anugu waxaan leenahay waa diidna arrinta waceeslow soo ma diidna arrinta nimanka nimanka ay soo maran habaabiyeen ay u sheegeen waxyaabaha sandareertada ah ee adduunyada yariiska ah oo ayada laftirkeedu beenta ah oo waxay loo sheegay iyo mushaarka dhan hoo la siinaayo ay leeyihiin ay been tahay xataa waxaan leenahay nimanka cadalo la keenay war niman yahow ilaahay u soo laabta dadkiinni intuu joogaa akhyaartiinnii salaadiintiinnii culimo awdiinkiinnii deegaankiinnii hooyadiinniy iyo aabbihiinba intay joogaan ka soo noqda baan leenahay gaalo waxuu ahay garab how dhaqanina gaala baa noogu xuguntiin waxaa waaye waxba nooma kiingelin intaad gaalo wadataan waxaan leenahay dadka uanqal taagaya war nimayow ka jooga gaaladu hadda nimanka la yidhaahdo ama murtadiintu ama dadka gaaladu ay soo kiraysatay meelo badan bay iyo qabiilaad badan bay ku soo duuleen deegaanka galgaduud iyo hiiraanba meelo badan bay uga soo duuleen adinka marka waxaa waaye dadka kugu mareegahay waa maytakaalka meeshaa yaal dadka la jiidaaya waa dadkiinni wey war nimayow arrintaa intayn haddayna gacaanu idin gaarin waxaan leenahay dadka wacisla ah ee ku jira gaalada garabka u ah ha ka laabtaano meesha hadday soo dhaqaajiyaanna ballanta iyo fariinta odayaashu beelaan meeshaan ka hadlin ma jirto odayaashoodii iyo akhyaartoodii waa waxay arkaan waa waxay ku gubteen hadda inay xo ahay anuka gaalanimo lanoo keeno ee diinkaynii la fasahaadiyo kitaabka ilaan ku dhaqmayna kitaabkii ilaahay in la fasahaadiyo waa waxa gar astaanu ay qoryaha ka wadato ilaah baa loogu dhowaanaya hadday soo laabtaan muduloodna ma ahan nimanka la yidhahdo mudulood baa soo duulaya waceeslow intaas keena barnaamijka intaas keena waxa waceesla odayaashooda iyo akhyaartooda waa iska warqabna waceeslana ma ahan ganacsatadooda iyo akhyaartooda iyo odayaashooda waceesla habeen kasta waan isla hadloo haynaa akhyaartiisi anigoo beesha waceesla suldaankoodii ah waceeslana uu garbayga taagan yahay odayaashiisii waan u digaynaa maanta inay arrintan gaalnimada ay ku dhintaan ma doonin nin kastoo xashdiya ee beel u sheega amba ku maran hamaabiya amba shaati u gelsha beesha waceesle aa shiraysa beesha waceesle waan iska warqabnaa akhyaarteeda odayaasheeda waqooyi ha joogto koonfur ha joogto waxa meeshaan jooga oo meeshaan imaanaya waa riddu waa nimankii gaalada ku garab ahaa waxa weeye xasan sheekh maxamuud iyo xulafadiisii la soco jirta waay weligeed oo galcad soo weerartay oo budbud soo weerartay oo dadka haddana iyo fasaadiya meel cidla uga tegey fariintaan idin dirayno xasan sheekh maxamuudow heer abtigaana waa soo baabi'iso akhyaartu waatay sheegeen waxaad u haysana ma jirto hadda intii waxuu hayay nimanka heer abtiyaashiisa intii ay yimaadeen oo looga baxay ay isku beeldhaariyeen dib baa loola wareegay odaygii ugu weynaayna waa tanaa inta la keenay meydkiisa ay baktigiisa isagoo la jiidayo aaday yaana baa la jiidaya hadda kuwaan hadday ka waantoobi waayaanna waxa weeye intan baa u diyaarsan waceeslaan baa u diyaarsan muduloodkii xaqa ahaa ee saafiga ahaa ee ilaahay kitaabkiisa ku dhaqmaya u diyaarsan ood dhegaysanayseen abgaal ismaan saddex abgaal ismaan waceeslaa maanta ugu dambaysa oo ciribtii soo bax war waceeslow ma qaadi ma iska celinaynaan marka الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأنا سكعلنا ضدك مسلمين تاه جودهان جارهان بيلها نلك درس كاه وحنا لا نهاي اسكدع يا جالد نك حسن الشيخ محمودة وأنا قدش لكن اسكت دين ما أدينك ولا لا أنا كو جال جرب كم هين نين لسه على أنا جرب كم هين وحن جرب كنا ضدك مسلمين تاه وحوايا ضدك مؤمنين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون dadka sakada iska bixinay salaada dukanay muuminiinta ah ilaahay kitaabkiisa raac kuwaasaan garab u nahay waceeslo sow garab imahay waxaa waaye wacasla waa ballan bau ou qaaday una iilamayn qabyaalad iyo waxuu ahaa waxyaabaha ay sheegayaan oy dadka ku baarlaxawsanayaan muduloodaan nahay abgaalaan nahay waceeslabaan nahay barnaamijaan nahay dadkaan ka dheelanay deegaankaan u soo socnaa deegaankaan markay muslim yihiin ay yihiin deegaankan dad muslimha iska leh male gaal iyo nin la socda gaal iyo nin la socda ahuna waa isku mid waxaan leenahay niman yahow dadka waalidiinta ah khaasatan ee dadkoodu ku jiro amba ilmahooda amba daday bargaranayaan hadda dad badan la hadalnay oon dhahno u hanqaltaagaya waana ka leexdeen ha looga digo odayaasha khaasatan dadka yaqaanaan amba dadka waalidiinta amba dadka mas-uulka laga yahay oo xamar jooga dadka xamar jooga anugaa mas-uulka ah yaysan marin habaabin nimankaasu waa niman adinku diinkoodii gatay ha soo tooba keenaano waa loo ogolya toobo waxaa waaye hadday soo tooba keenayaan inay u soo noqonayaan intaysan gacan gelin waa ka ergaynaynaa odayaashoodiyaana waanu geynaynaa toobadana waa loo qabanayaa in badan baa ka timiday dadka ka didmiyeyna waxa weeye wax loo iyo la yeelama leh adduunkooda ay ka shaqaysanayaan ma naar baan doonanaynaa wacislow magaaladaasaan u ilanayna oo qabyaalad iyo baarlaxawsi maa nugu jira ilaahay iyo rasuulkiisa baan u ilanaynaa ninka diintiisa ka tag ee gaala ku xigta ee diintii macaanteeda iyo quruxda iyo sharafkeedii iyo amniga iyo istikhaarka aan ku haysano iyo anfici weysay gaalo soo waree dimuqraadi keenay anunkuna waa ka hortagayna insha allah hal ogaado arrintaa wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala allahu akbar allahu akbar